qoysas badan oo ku nool deegaano ka tirsan gobolka bari ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii roobo dabeelo wata ay burburiyeen geeda ay nolol maalmeedka ka raasi jireen ilaa iyo afar deegaan oo ka tirsan gobolka bari ayay ka jirtaa dhibaatadan kadib markii ay dabeeluhu burburiyeen geeda uu ka mid yahay xijiga oo ay ku tiirsanaayeen qaybo badan oo ka mid ah bulshada qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaas ayaa ka warramay saameynta ka dhalatay geedaha ay dabaysha ku dhufatay dhulkan waxa wax laga helaa waxa weye bahalka la yihahdo xijiga bay dadku inta boqolkiiba siddeetan ku tiirsan yihiin xijigina waa xilligan waktiga la guraho weeye marka isaga laftigiisa dabaysha baa saamaysay oo waa wa wa waa jajabay oo waa burburay oo waa baaba-ay caruurtii haddee waxa weeye waxay joogtaa dee beel banaan oo qoraxa anaguna dhaqaale dad hayama nihin gurigana hadduu burburay raashinka baa u olaa way saaxan jireen dabaysha kulul oo ba dhacaysa oo halacaday ka ka geli jireen roobkay ka geli jireen agabkooda iyo waxooda u olaa wixii oo dhan hadda waxa weeye dadkii iyo carruurtii iyo maca gurigii maca alaabtii wixii oo dhan qorax bay yaaliin caqabaadka aan ka kulunay oo xijiga waxaa ka mid a annaga oo ka shaqaynayna oo wixii aanu ka soo rognay daynada ku yeeshay baa ka mid ah dii xaba jibrida garaka dadkaba kuma jiro ilay awal gafax baa la heli jiray dhulkaa daqdaqaaqi jiray ma garata dadku waa kala socon jiray waxbaa la kala garan jiray waxbaa lagu jiri jiray soo ma garan hadda noloshu qoyska waxay ku taagan tahay siiro siiro deegaanada uu ka aramiyo maamulka puntland waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan iyadoo maamulka uusan danaynin bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo